بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu uga mahad celinaynaa xibnaheenna iyo quluubteennaba ku dhaqdhaqaajiyey inaannu halkan ku soo aruurno si aannu u kala faa'iidaysanno duruus iyo casharro ku saabsan diinteenna islaamka ah muxaadarada waxaan jeclahay xilligan in cinwaankeedu uu noqdo aanu uga hadalno axkaamu talaaqi asalaath furiinka oo saddexda dalqo lagu furo gabadha xaaskaaga ah saddexdaa dalqo waxaa diinteenna islaamku ay ka tiri oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebigeenna salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh waxa ay ka yidhaaheen saddexdaa dalqo axkaamtooda ayaan jeclahay in mowduuca muxaadaradu ay maanta inoo noqoto insha allahu tacaala inta ilaahay uu iga waafajiyo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala guurka waxa uu ku tilmaamay nikaaxa aayaadka ilaahay iyo nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay aadamaha waa ka ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawadatan wa raxma ina fi dalika laayaatin liqowmin yatafakkaruun ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay aayaadka ilaahay ee kowniga ah ee nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aadamaha ugu deeqay waxaa ka mid ah in ilaahay uu idin abuuray xaasas si aada ugu degtaan xaasaska wajacala baynakum mawadatan wa raxma waxaana lamaanaha isqaba ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdooda uu dhigay kalgacayl iyo naxariis inna fii dalika laayaatin liqowmin yatafakkaruun arrimahaasi waxay cibro iyo tusaale ay u noqon karaan dadka maskaxda ee fikradda wanaagsan leh ee ku fikiraya nicmooyinka ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aadamaha uu ku manaystay haddaba nicmadaas qaaliga ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu ugu deeqay labada lamaanaha ah isqaba wax walba ee nicmadaas fashilinaya ama dhaawacaya ama duminaya qoyskaas meeshaa ka taagan oo ka ukanmay aad ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u necab yahay ugana digay alle subxaanahu wa tacaala nicmadaa weyn ee guurka ah in la baabi'iyo walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan wuxuu amray oo kitaabkiisa uu ku amray labada lamaanaha ah ee isqaba inay isku dulqaataan oo isku sabraan nicmadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ee guurka ah ay xaq dhowraan oy ilaaliyaan gaar ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu si gaara ula dardaarmay ragga maadaama iyagu ay hayaan mas-uuliyadda furiinka iyo talaaqa waxaana ragga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tirtirsiiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan uu ugu baaqay in ay dulqaad ay muujiyaan iyo karti si gurigaasi uusan u baabi'in oo uusan u demin qur-aankiisa ilaahay wuxuu ku leeyahay jala jalaaluh wacalad kalimatuhu walaa ilaaha hayruh وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا wuxuu alla leeyahay subxaanahu watacaala dumarka kula dhaqma si wanaagsan fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-an wayajcala allaahu fiihi khayran kasiira haddii aada dumarka dhibsataan oo dabeecooyin qallafsan ood xamili weysaan aad ku aragtaan isaga dulqaata liannahu waxaa dhici kartuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala waxaad kahanaysaan ood dhibsanaysaan oo kula qaraar laakiin ciribta dambe khayr badan ilaahay wuu ka muujin doono subxaanahu wa tacaala walidaalika in badan ayaa la arkay yacni qof aada dhibsanayso ee xaaskaaga ah ood leedahay qofkan culayskeeda mar uun yaa kaa qaada haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ciribteeda dambe ilaahay uu wanaajiyey ama iyadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala akhlaaqdaadii akhlaaqdeedii uu wanaajiyey ee qof wanaagsan ilaahay uu ka dhigo amaba haddii kale caruur ubaxa caruur ubaxa oo qur-aanka ilaahay xifdiya oo cilmiga iyo madaarista maaragtaa ee islaamka usii ka laha oo diinta barta oo diinta xambaara oo adiga baari ku ah in ilaahay uu kaaga soo gooyo subxaanahu wa tacaala arrintaasoo aad ku halmaanto dhibaatooyinkii iyo maaragtaa mashaakilaadkii aad yacni ka soo martay gabadhan xaaskaaga ah in ilaahay subxaanahu watacaala ubad fara badan ood ku halmaanto ilaahay uu kaaga soo gooyo ayaa dhici karta walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu muujinayaa in aan lagu degdegin laguna fududaanin furiinka waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sameeyey furiinka in yacni maraaxil fara badan loo maro yacni ma aha in maaragtaahay uu noqdo daawada ugu horeysa markii mashaakil guriga uu ka dhaco ama labada lamaanaha waa dad bini aadama way isqabanayaan haddii ay isqabtaan ma aha arrinka ugu horeeya ee lala soo boodo ee xalka looga dhigo guriga inuu furiin noqdo taa arrinka ilaahay wuu ka digay wuxuuna ilaahay sameeyey subxaanahu watacaala maraaxil ka horeeya iyo muqadamaad la maraayo oo ninku uu maraayo intuusan gabadha uusan furin gurigana uusan dumin nicmada ilaahayna uusan ku cayaarin waxaana ilaahay u leeyahay subxaanahu watacaala wallaatii takhaafuuna nushuusahun faciduhun wahjuruuhunna fi lmadaadic wadribuuhun fain adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila ina allaha kaana caliyan kabiira ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala dumarka aad qabtaan haddii aad uga baqdaan khilaaf iyo shiqaaq iyo inay maaragtaahay idinku madax adkaadeen ood la dhaqmi weyseen arrimaha haddii aad ka dareentaan faciduhun waaniya oo caqli celiya waxaa dhici karta gabadhan inay maaragtaahay waxyaalo shayaadiin insi ah iyo kuwo jinni ah ay soo buush garaynhayaan oo gabadhu ay tahay gabar madquuda ah oo baqdi lagu hayo oo cadaadis lagu hayo oo nafteedii cadaadis ay ku hayso ama shayaadiin insi ah ama kuwo jinni ah ay cadaadis ay ku hayaan oy doonahayaan in ay ay idinkala geeyaan in ay maaragtaahay guriga ay dumiyaan marka u caqli celi wacdigu qofku hadduu ahluliimaan yahay saamayn weyn ayuu ku yeeshaa akhlaaqdiisa iyo go-aanada uu gaarayo intaba waxbuu ka bedelaa saaniyan tilaabta labaad haddii wacdiga ay wax ku qaadan weyso ilaahay wuxuu tilmaamay wahjuruuhunna fi lmadaajic waa marxalada saaniyada ah ee ninku uu maraayo markuu wacdiga u sheego oo uu sheego xuquuqda ay isku leeyihiin xaqa ninka oo la dayaco ninka oo maaragtaahay yacni laga caraysiiyo inay ka dhigan tahay ilaahay subxaanahu watacaala oo laga caraysiiyey shareecadii iyo diintii oo lagu tuntay in qiyaamaha maaragtaahay ilaahay uu arrinkaa u ciqaabayo in salaadeeda aan la aqbalaynin haddaysan ninkeeda aysan raalli ama baari aysan u noqonin arrimaha markuu ku qanciyo oo uu ku wacyigeliyo hadday arrimaha ay haddana ka soo gudubto marxalada labaad ee loo gudbahayo ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala wahjuruuhunna fi lmadaajic ka haajiru yidhi ilaahay yacni ka haajira macnaheedana ma aha in ninku uu hoteella seexdo oo xaafado kale ee qaraabadiisii u aado ma aha gabadha ma aha inuu guriga ku cidlayo yacni waad ka sii jeesan uun yacni go-i aada la huwan jirtay dhinacii aada saari jirtay ayaad kala fogaanaysaa si aad u tusto maalmahan arrimahan ay ku jirto in aadan raalli aadan uga ahay marxaladda hadday daawo noqon weyso daawada saddexaad ee la maraayo ayuu alla tilmaamay subxaanahu watacaala wadribuuhun markaa xanjafiya oo garaaca dumarkii laakiin garaacaasi ma aha garaac laf jebinaya mid maaragtaahay maqaarka dhiig ka keenahaya mid bararinahaya midna ma aha waa garaac loogu talagalay uun qofkan in lagu tusaaleeyo in sharafteedii iyo qiimaheedii iyo maaragta agtaada ay ka dhacday oo qalbigaaga maaragtaahay ka soo gooday oo agtaada wax sharafaysan u haynin maadaama loo gacan qaaday intaasunbaa la tusin mooye ma aha gabadha in maaragtaahay lafa laga jebiyo dhigna laga daadiyo maraaxilkaas ayaa loo mari intaa hadday wax ku qanci weyso waad wacdisay waad ka haajirtay waad garaacday marxalada afaraad uu ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxay tahay wain khiftum shiqaaqa baynihima wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcahuu xakaman min ahlih waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma ina allaha kaana caliiman khabiira ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala tilaabta afaraad ee la maraayo haddii aad ka baqdaan gabadhi iyo ninkii inaysan isku wanaagsanayn oo khilaaf iyo shiqaaq uu soo dhex galay fabcahuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha waa oday iyada xaggeeda ka socda iyo oday ka socda ninka xaggiisa waa inay arrinkii galaan odayaashaasi inay arrinkii ka shuureeyaan waxay gurigaa maslaxa ay u arkaan ee furiin ama maaragtahay heshiis ah ama khuluc ah waa inay go-aan meesha ay ka gaaraan ilaahayna wuxuu ballan qaaday odayaashaasi hadday doonayaan oo daacad ay ka yihiin islaax iyo wanaag ilaahay inuu waafajinayo arrinta maslaxaddu ay ku jirto marka intaasoo marxalo ayaa maaragtaha ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal uu inoo sheegahayaa inaannu u soo marno yacni furiinka ay ka sokeeyaan oo maraaxilkaa loo soo maro laakiin ma aha sida ragga waxmagaradka ah oo khayru mas-uuliyiinta ah qaarkood ay samaynayaan oo gabadha markii ay wax yar yacni ka xanaajiso ama waxaysan dhibsanayn waxay dhibsanayaan ay ku samayso inay gacanta ugu horraysa ay qaadahayaan ama daawada ugu horraysa ay ka dhigaan wallahi waa ku furahayo oo mar walbaba maaragtaahay gabadhii uu ugu hanjabo furiin ama mar walbaba maaragtaahay afkiisa waxa ka soo baxaya ugu horreeya ay noqdaan oo ku furahayaa iyo waa kala tegaynaa iyo bacdaada hore u qaado ma aha walaale taasi waa hayru mas-uulnimo mas-uuliyadda waxaa lagu saaray adiga oo gabadha aan arrinka arrinka furiinka aan gacanta loogu gelin in raggu ay ka dulqaad badan yihiin dumarka walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu arrinka dalaaqa walaalayaal uu u adkeeyey waxaa nabigeenuna salawaatu ullaahi waazkaa tasliimaatihi calayh uu ku sheegay xadiidkii imaamu dahabi uu ku soo saaray kitaabkiisa mukhtasaru lmustadrak oo dahabi uu ku tilmaamo xadiidka uu yidhi inahu calaa shardi muslim waa xadiid saxiix ah oo dahabi uu tasxiixiyey wuxuu xadiidkaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh maa axala allahu shay-an abqada ilayhi min aalaaq ilaahay shay xalaal kama dhigin furiinka ilaahay uu ka necab yahay subxaan allah wax xalaal laakiin haddana ilaahay ma jecla adugu l ilaahay uu u carooda rabbi wuxuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala in gurigaas islaamka ahi uu si baatil noqdo in guriga ay harayso deganaasho iyo naxariis iyo xusnu tafaahum walidaalika imaamu daara qudni wuxuu sunankiisa ku warinaya nabigeena sala allahu calayhi wasalam inuu mucaad ku yidhi yaa mucaad maa khalaqa allahu shayan calaa wajhi alard axaba ilayhi min alcitaaq walaa khalaqa allahu calaa wajhi alardi shayan abqada ilayhi min adalaaq mucaadow ardada ilaahay kuma uusan abuurin wuxuu xuraynta ilaahay uu ka jecel yahay addoommada la xureeyo ardada ilaahay mucaadow wuxuu ilaahay ku necab yahay furiinka ilaahay ardada ma keenin mana ku abuurin marka furiinka axaadiistaasi waxayna tusinayaan inuu allah subxaanahu watacaala uu aad ugu cadhoodo aadna maaragtaahay ilaahay ugu neceb yahay furiinku waxa walaalayaal farax geliyaa un shayaadiinta iyo kuwa xaaqidiinta ah ee xaasidiinta ah ee gabadha iyo wiilkaa isqaba lamaanaha yacni guriga ku wada nool inay gurigaasi uu sii dhisnaado oy noloshooda sii wataan oy sii jeclaadaan oo owlaad ilaahay rasuulkiis baari u ah meesha alla uu ka unko alla uu ku abuuro kuwa xaaqidiinta ah oo xasdahaya iyo shayaadiinta unbaa guurka ku farxa walaalayaal ku farxaan leeyahay furiinka ku farxa subxaan allah walidaalika nabigeena sala allahu wasalam calayh sida ragga sidaas oo kale furiinka looga digay ayaa dumarkana looga digay inay sabab u noqdaan furiinka ama ay weydiistaan raggooda sabab la-aan furiin ay weydiistaan xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi ay sunankooda ku warinhayeen ayaa nabigeenu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma mra'a sa'alat zawjaha talaaqaha min hayri maa ba'as lam tarux raa'ixata aljanna wa fii riwaayatin faxaraamun calayha raa'ixatu aljanna waa xadiidka tirmidi abu daawuud ay warinhayaan nabigeenu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam haweeney kasta oo ninkeeda weydiisata furiin iyadoo mashaakil weyn oo haysta oo ninku uu ku hayo aan jirin fa xaraamun calayha raa'ixatu aljanna haweenaydaas carafta jannadu xaaraam ayay ka tahay ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh subxaana allah haddaba jannada waxyaalaha aada uga qadaysid waxaa ka mid ah walaasheeda muuminadda ahay inaad ninkaaga aada weydiisato furiin iyadoo wax mashaakil ah oo la taaban karo oo meel la soo dhigi karo oo markaa uu kugu hayo oo dhibaatooyin ah aysan jirinin walidaalika waxaa loo baahan yahay maadaama arrinku sidaa u adag yahay in furiinka walaalayaal aan lagu degdegin furiinku inuu noqdo aakhiru dawaa alkay ay carabta ku mahmaahane waxay yidhaahaan daawo waxaa ugu dambaysa qofku inuu jirhkiisa gubo yani markuu cudur ku dhaco markuu daawooyinka fara badan uu ka soo caajis oo daawo walba uu sameeyo wax ku tari weyso inuu isgubo ayaa daawo ugu dambaysa markaa marka furiinku inuu noqdo aakhiruulxal haddii laga fursan waayo oo xal kale gurigaa oo lagu laga celiyo dumitaanka iyo baabaca laga celiyo xal kale loo waayo waa inuu noqdo markaa xalka ugu dambeeya furiinku walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayhi xadiidkii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinaayey ayuu ku yidhi laa yafrik mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan aakhar wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ninka mu'minka ah gabadha mu'minadda ah ee xaaskiisa kama sii jeesto mana u cadhoodo hadduu ku arko dabeecad iyo dhaqan uu dhibsaday ha fiiriyo meesha ay ka wanaagsan tahay buu yidhi nabigu sala allahu wasalama wabaaraka calayh meesha ay ka wanaagsan tahay ha ka eeguu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka ma aha gabadhu haddii yacni tobankiiba ama boqolkiiba maaragtaay boqolkiiba toban hadday ka xunta ama boqolkiiba soddon ay ka xun tahay boqolkiiba toddobaatan ay ka fiicanta haddii shayddaanku uu ku tuso keliya soddonkaa ay ka xun tahay toddobaatankii wanaag ay lahaydna uu ka qariyo waa caqli darro waa imaan la-aan waa maangaabnimo waa mas-uuliyad darro walidaalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ragga kula talinahayaa gabdhaha inaysan ka eegin waa bini aadam gabar kasta iyo nin kasta oon akhlaaq xun lahayn ma jirto oo meel aan ka xumayn ha ka eeguu yidhi nabigeenu salawaatu ullahi wa askaa tasliimaati calayh gabadhu meesha ay ka wanaagsan tahay ka fiiri laakiin ha ka eegin keliya xumaatadeeda keliya aysan ku muuqanin saas ayaa xal ah maanta guryuhu waxay ku dumahayaan walaalayaal waxyaalo laga yaqyaqsoodo raadu liita ragga qaaraa laga yaabaa inay guryaha maanta ay ku dumiyaan waxyaalaha la arkay lala yaabo raashinka iyo becsbada kusoo balisa waxba ma karin kartid onaga bacdaada hore u qaado ama maanta yaad gurigayga ka baxday fasax la-aan horada iga tag waan ku furay bacdaada hore u qaado ama maalmaha dharka ima mayrtid maalmaha wejiga ayaad iga dadbataa waxyaalaha rakiisa ya ayaa maanta guryihii loo diminahayo walaali waa diinla-aantaas walidaalika marka haddii xal kale la waayo oo gurigaasi uu ku badbaado xal kale haddii la waayo xalka ugu dambeeya marka wuxuu noqon furin xalka ugu dambeeya wuxuu noqon furin oo shareecada islaamku markaa dee fa imsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan haddii wanaag lagu wada joogi waayo ilaahay wuxuu yidhi si wanaagsan ha lagu kala tago furiinka marka isaga nafsadiisa wuxuu leeyahay dabaqaad iyo maraaxil waxaa wanaagsan qofku inuu gabadha uu ku furo hal dalqo ama laba dalqo oo saddexda dalqo laga gaagaabsado intii laga wareegsan karo laga wareegsado lacala allaha yuxditu bacda dalika amraa waxaa dhici karta in arrin cusub iyo fikrad cusub maskaxdaada ay ku dhalato oo markii yacni meeshii ninku uu waayo gurigii uu ku nasan jiray gabadhii qalbiga u dejin jirtay carruurtiisii maalin walba iyo habeen walba uu la cayaari jiray oo indhaha uu ku nuursan jiray markay gabadhii kale xijaabtaan oo uusan eegi karin oo shareecadu aysan u oggolayn xataa inuu fiiriyo jidhkeeda ilmihiisii uu marti ka noqdo shalay uu maaragtaa intuu iska soo dhex galo la cayaari jiray isha maaragtahay ku macaansan jiray marti uu ka noqdo oo guriga intuu soo gargaraaco uu yidhaaho gabadha xijaabo ilmahayga ayaan salaami lahaa markuu cidhiidhigaasi daqdigaa uu dareemo waxaa dhici karta inuu xal u arko inuu gurigii dib u soo celiyo oo gabadhii uu soo ceshado laakiin haddii saddex dalaaqo uu dhammaystiro albaabkii soo ceshigu wuu xirmay oo gabadhaas dib looma soo celin karo labadan yacni lamaanaha ah oo saddexda dalaaqa isku furana dib isuguma soo laaban karaan ilaa gabadhaasi ay soo guursato nin kale oo ninka ay ka soo ciddo tirsato marka waxaan rabaa inaan u galo mawduucii mawduuca sulbigiisa inaan galo oo ahaa axkaamu alaaq axkaamu alaaqi halaa yani saddexda dalqo axkaamtooda waxaan rabaa marka hore inaan muqadamo hordhaca aan ka sameeyo aqwaal alculamaa xawla dalaaqi salaa laga soo bilaabo saxaabadii nabigeena sala allahu wasalama caleyh bal waxa ay ka yidhaaheen xukunka haweenayda lagu furay saddexda dalaaqo hal majlis hal fadhi ayuu wuxuu ku yidhi saddex dalaaqo ayaan kugu furay marba hadduu hal fadhi ha ku yidhaaho ama laba fadhi ha ku yidhaaho marba haddii gabadha saddex dalaaqaan kugu furay uu yidhaaho gabadhaasi shareecada islaamku waxay qabtaa inay ninkaa ay ka tahay daa'ina oo dib uusan ugu soo laaban karin oo xaaraam ay tahay inay dib isugu soo laabtaan ilaa gabadhaasi ay nin kale ka soo guursato oo ninkaas maaragtaay la jiifato oo ninkaas intuu furo ay ka ciddo tirsato waa xaaraan si kale isuguma soo laaban karaan wadaadkii si kale luuqluuq iyo meel beena ku gelin lahaa yuusan aakhiradaada uusan kaa hoojinin yuusan carruur xaaraana uusan kugu rarin yuusan ku marin habaabinin yuusan aakhiradaada dayicin yuusan ilaahay rasuulkii uu kugu dirin adiga ilaahay rasuulkii yuusan dhex dhigin maaragtahay yacni care iyo carada ilaahay iyo rasuulka sala allahu wasalam calayhi khilaafkiisa yuusan sababka ugu noqonin wadaadkaas yaan been laguu sheegin shareecada islaamku xaaraam ayay ku tahay laba qof oo saddex dalqa isku furay ama hal fadhi ama hal kelima ha ku kulmiyo ama dhowr majaalis ha ku yidhaaho waa xaaraam inay dib isugu soo laabtaan ilaa nin kale gabadha uu ka soo guursado oo intuu la seexdo uu soo furo ay ka ciddo tirsato mooye dadka qaara maaragtaahi diintii been ka sheegahaya ee wadaada laga yaabaa inuu ulajeedadiisu tahay uun inuu xoogaa laaluujkaa ka qaato oo uu ku yidhaaho sida hadda waddankan aanu joogno oo kale waad la socotaan dadkiinan muxaadarada dhegaysanahay waad ogtihiin hadda soomaaliyana arrintaa yacni qaybo ka mid ah aanu ku arki jirnay haddana waddankan waxaan ugu yimid dad sidaa maaragtaahi iftoonahayo oo dhahayo maaragtaahi yacni isii shan boqol oo riyaal aniga kitaabka ku fiirinahayo kugu celinahayo ninkaagii war shan boqol oo riyaal kuma xalaalayn karto waxba kuma xalaalayn karto ubad xaaraamana kuma xalaalayn karto war ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala oo waddada aan laysku haysan oo khilaafku uusan ku jirin mara waddada cidhiidhiga ah oo xaaraanta ah oo dhibka ah oo fadaaxa adduunya mid aakhira ah ka leexda waad ogtihiin walaalayaal qofku markuu ciid iibsanaayo boos markuu iibsanaayo wuxuu yidhaahaa boosaan muran lahayn walaal uu iisoo raadi ayuu dalaalka ku yidhaahaa war boos adduunye ah oo liita oo ciid ah ayaad leedahay boosaan laysku haysan oon muran lahayn iisoo raadi sidee marka ugu aamintay nikaax shaki ku jiro ama ilmo ay shaki ku jiraan ama ubad inaad aabba u tahay berri maaragtaay ay shaki ku jiraan bal inay xaaraam tahay waaba itifaaq oo arrinkaas uusu xaaraam yahay haddiiba xataa ugu yaraan war uu galay maxaa kuu geeyey maa gabar kale iska raadsatid laga yaabo inay middan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtaay mid ka wanaagsan uu kaaga dhigo ka akhlaaq wanaagsan oo ka dabeecad wanaagsan haye nabiguna sala allahu wasalam caleyh wuxuu leeyahay qofkii shay uga taga ilaahay dartii wax ka khayr badanoo ilaahay ugu bedelaa subxaanahu wa tacaala marka arrinkaa waxaan jeclahay bal saxaabada nabiga sala allahu wasalam calayh fataawaadka ay ka soo saareen gabadha saddex dalaaqa lagu furay ama hal majlis hal goob ha lagu dhawaaqo saddexda dalaaq ama goobo kala duwan inay ninkaa xaaraam ka tahay ilaa nin kale ay ka soo guursato sidaas ayaa saxaabada nabiga sala allahu wasalam caleyh ay qabeen haddana waxaan jeclahay inaan bal dhegaysano hadalkii asxaabtii nabigeena salawaatu ullaahi waaskaa tasliimaatihi caleyh kabacdin aan u geli doono axaadiista nabigeena salawaatu ullahi waaskaa tasliimaatihi caleyh waxaa abu daawuud uu ku wariyey sunankiisa cabdullaahi bn cabbaas sanad saxiixa oo shaki aan ku jirin abu daawuud ku wariyey nin ayaa u yimid cabdullaahi bn cabbaas markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bn cabbaasow waxaa hadalkana warinaya mujaahid mujaahid ayaa yidhi kuntu cinda bni cabbaas faja'ahu rajul faqaala inahu dallaqa imra'atahu halaaa fasakat xataa danantu annahu sayarudduha ilayh faqaala yandaliqu axadukum fayarkabu lxmuuqa uma yaquulu ya bna cabbaas ina allaha tacaala qaala wman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja wainaka lam tattaqi allah falaa ajidu laka makhraja casayta rabbak wabaanat minka imra'atuk wuxuu yidhi mujaahid waxaan la joogay cabdullaahi bni cabbaas abuu daawuud ayaa sanad saxiixa sunankiisa uga warinaya marka cabdullahi bni cabbaas nin ayaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bni cabbaasu waxaan xaaskaygii ku furay saddex dalaaqo wuu aamusay markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bni cabbaas qof adinka idinka mida intuu dabaalnimo sameeyo oo aniga ii yimaada ayuu wuxuu leeyahay yabna cabbaas yabna cabbaas ina cabbaasow ina cabbaasow ayaad ileedihiin buu yidhi inta dabbaalnimo marka hore samaysaan fursadihii ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiyey ayaad iska dayacdeen ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja qofkii ilaahay ka baqa ilaahay dariiq ayuu u furaa dhibaatadii mashaakilka uu uga baxo wa innaka lam tattaqi illaah adiguna niyahu ilaahay kama aadan baqin waxaa la doonahay gabadha inaad hal dalqa ku furto ama laba dalqa aad ku furto fursadii ayaad naftaadii ad yacni ka dayacday falaa ajidu laka makhraja anigu wax dariiqa oo gabadhii aad ugu soo laabato ku heli maayo rabbigaa waad caasisay wabaanat minka mar'atuk islaantaaduna way kaa fogaatay dibna uma guursan kartid ilaa nin kale ay ka soo marto sidaas ayaa cabdullaahi bni cabbaas oo dadkii nabigeena sala allahu wasalama calayhi uu ugu duceeyey fahamka diinta oo diinta fahamkeeda nabigu ugu duceeyey ahaa oo xabru haadihi alumma ummaddan maxamediyada caalimkeedii weyna ahaa sida ayuu maaragtaahay ugu jawaabay markii masaladan arrinkan la weydiinahayey waxaa sidaas oo kale jira walaalayaal saxaabadii nabiga sala allahu wasalam calayhi inay sidaas oo kale arrinka ay u arkeen ibnu abi shayba ayaa ku warin wuxuu ku warinahayaa kitaabkiisa maaragtaah la yidhaaho almusanaf cimraan ibnu xusein ayaa la weydiiyey hadda ibnu abi shaybana waad garanaysaan waa mashaaiikhdii maaragtaahay salafka ayuu ka mid yahay kitaabkiisana wuxuu ka mid yahay kutubta maaragtaahay aada loo ictimaado ayuu ka mid yahay oo islaamka lagu ictimaado marka waa la su-aalay oo waxaa la yidhi yani waxaad ka hadashaa ayaa lagu yidhi can rajulin dallaqa imra'atahu fii majlisin alaaa yacni ka waran ayaa la yidhi nin gabadhiisii ama xaaskiisii ku furay cimraan ibnu xusein ayaa la weydiinayaa ibnu abi shayba kitaabkiisa musanafka ah ayuu sanadkiisa ugu wareeyey ibnu abi shayba waa raggii maaragtaahay bukhaari iyo muslim iyo shuyuukhdooda ka mid ahaa waxaa la su-aalay marka cimraan ibnu xusein can rajulin dallaqa imra'atahu fii majlisin alaaa saxaabigan cimraan ibnu xusein ou ka waran nin xaaskiisii ku furay hal fadhi saddex dalaaqo markaasuu yidhi saxaabigaasi asima birabbih wa xarumat calayhi imra'atuh rabbigiina wuu ku dembaabay oo fursaddii la siiyey naftiisa ayuu ka dayacay naagtaasina xaaraamo ayay ka noqotay dib ugu soo laaban mayso ilaa nin kale ay ka guursato waxaa kaloo ibni abi shayba uu ka wariyey haddana sanadkiisa cabdullaahi bni cumar inuu yidhi cabdullaahi bni cumar man dallaqa imra'atahu alaaa faqad casaa rabbah wa baanat minhu imra'atuh qofkii saddex dalaaqo islaantiisa ku fura saxaabigan wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar rabbigii ayuu ku caasiyey xaaskiisiina way ka daayintay oo dib dambe uguma soo laaban karo iyadoon guur kale soo marin ayib halkaa waxaanu ka ogaanay saxaabigan layidhaha cabdullahi bni cabbaas cimraan ibni xusein cabdullahi bni cumar inay si isku mid ah ay uga hadleen oo yidhaaheen waa xaaraan labadaa qofood inay dib isugu soo laabtaan ilaa guur kale gabadhaasi ay ka soo marto waxaa kaloo ibnu abi shayba kitaabkiisa musanafka uu sanadkiisa ku warinahaya cabdullahi bni mascuud uu ka wariyey annahu su'ila can rajulin dallaqa imra'atahu mi'ata tadliiqa cabdullahi bn mascuudaa la weydiiyey nin hal majlis ama hal goob xaaskiisa ku furay boqol dalaaqo dee saddexdiibu uu ka bediyey xadkii uu dhaafiyey markaasuu wuxuu ku yidhi xaramathaa halaaun wa sabcatun wa tiscuuna cudwaan gabadha waxaa ku filayduu yidhi oo xaaraam ka dhigaysay saddex dalqo oo keli ah sagaashan iyo toddobada kalena waa xadgudub buu yidhi xadgudub wayuu yidhi sagaashan iyo toddobada kale waa xadgudub saddex ayaa ku filayd oo gabadha xaaraam ka dhigaysay waxaa kaloo ibnu abi shayba haddana musanafkiisa uu sanadkiisa ku warinahayaa caliy bni abi aalib karama allahu wajhah annahu jaa ilayhi rajul nina u yimid wuxuu yidhi innii dallaqtu imra'atii alfa caliy bni abi aalibow islaantaydii waxaan ku furay kun dalaaqo markaasuu sayid cali wuxuu yidhi baanat minka bisalaa saddex keliyihiiba kaaga daa intuu yidhi inta kale waa xadgudub iyo cayaar aad cayaaraysa saddex dalqo bis ayay kaaga xaaraam noqotuu yidhi waxaa kaloo ibnu abi shayba sanadkiisa uu ku warinahayaa cusmaan ibni cafaan annahu jaa ilayhi rajul nina u yimid sayid cusmaan wuxuu yidhi innii dallaqtu imra'atii mia boqol dalaaqo ayaa naagtaydii ku furay cuhmaan ibnu cafaanow wuxuu yidhi alaaun yuxarimnahaa calayk وسبعة وتسعون عدوان سدح دلقاء يا قبضة كحرام يليسو يرسل عثمان سقاشن يتضبط الدلقاء كلنا واحد قلبات سميسي طيب وحكر ابن أبي شيبة وكورنا يا سحابي قال لي إذا مغيرة بن شعبة وحا سحابي قال له ويدي عن رجل دلق امرأته مئة من إسلامتي سي بقل دلق كفري مركز يري ثلاثة يحرمنها عليك سدح دلقاء كحرم يسير وكاغ فلان waxaa kaloo ibn abi shayba uu isaguna ku warinahayaa sanadkiisa kitaabkiisa musanafka ah nin kaftan badnaa oo cayaar badnaa ee magaalada madiina almunawara joogi jiray xilligii sayidina cumar cumar bnu alkhadaab ayaa wuxuu islaamtiisa ku furay kun dalqo markaasaa sayid cumar loo sheegay wuxuu yidhi markaa cumar bnu alkhadaab maxaad ula jeedaa markaasuu yidhi innamaa kunta alcab waan cayaarahay buu yidhi facala cumaru bidura sayid cumar wuxuu ku garaacay yani ruunkii uu wadan jiray ushii uu wadan jiray ku garaacay wa faraqa baynahumaa markaasuu kala cirdeeyey labadoodii taasi marka waxa weeye waa fataawaadkii saxaabada walaalayaal oo dhammaantood isku waafaqay saxaabada nabigu sala allahu wasalam calayhi caddaynahaya gabadha saddexda dalqa lagu furo inaan dib loo soo ceshan karin ilaa nin kale ay ka soo marto haye wadaad marka wakhtigan jooga yuusan kaa marin habaabsiin diintii islaamka ee nabigeena sala allahu wasalam calayhi ay nooga soo qaadeen saxaabadii nabigeenna salawaatu ullaahi wa asjaa tasliimaatihi calayh waxyaalaha laysla dhex marsiinayo beenta waxaa ka mid a waxaa lagu leeyahay saddexda dalqo waxay u dhigantaa hal dalqo ee hore u soco hal dalqo ayay u dhigantaa war arrinkaasi arrin saxa ma aha caqlan wala sharca xagga caqligana sharci yani sax kuma aha xagga sharcigana sax kuma aha leannu ninkan muxuu kugu qabay gabadhan muxuu ku qabay ninku waxaa lagu leeyahay saddex dalqo hal dalqay u dhigantaa haddana saddex kale kugu furay lix laba dalqa haddana ka soo qaada lagu leeyahay bal beenta eeg walaalayaal waxaa la daldalahaya sagaal dalqu haddana kugu furay sagaalkaasaa saddex noqonaysa dalqo subxaana allah war qofkan imisuu kugu qabay wuxuu kugu qabay saddex dalqo haye saddexdii dalquu kugu furay saddexdii dalquu kugu qabay wuba kugu furay haye saddex saddex ka jar marka maxaa soo haray waa zero dee zero miyaa laysku qabi karaa marka subxaana allah halkaas waxaanu ka ogaanay fataawaadka ay soo saareen ee masaladan ay ka soo saareen saxaabadii nabigeena salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh haddaan u galno culimmadii kale iyaguna ee manhajkii saxaabada raacay bal sida masaladan iyaguna ay uga hadleen sheekhan la yidhaha majdudiin abulbarakaat cabdusalaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaha almuntaqa wuxuu ku yidhi cabdusalaam ibnu taymiya ma aha sheekhan kale ibnu taymiya alxaraani ee mashhuurka ah kaa ma aha midka hadda masalada aanu ka soo naqilayno waa awowgiis weye leanna ibnu taymiyahan hadda mashhuurka ee dadku ay yaqaanaan waa xafiid wuxuu xafiid u yahay cabdisalaam ibnu taymiya saaxibulmuntaqa xafiidkiisii wey laakiin ibnu taymiyahan hadda maaragtahay awowgiis weeye sheekh hadda aanu ka hadlayno waa awowgiis abulbarakaat cabdisalaam ayaa la odhan jiray oo dahabi uu ku tilmaamay yacni inuu ahaa shaykhu alxanaabila fii casrih kitaabkiisa la yidhaha almuntaqa ee imaamu shawkaanina uu ku sharxay kitaabkiisa nayl awtaarka ah kitaabkaas wuxuu ku yidhi majdudiin ibnu taymiya wa haadaa kulluhu yadull calaa ijmaacihim calaa sixati wuquuci asalaad bilkalimati alwaaxida wuxuu yidhi axaadiis badan intuu soo sheegay axaadiistani waxay tusin buu yidhi in ay saxaabadii iyo culimmadii ay isku waafaqeen saddex dalqo inay hal kelimo kaliya ku dhacayso haye waa culimadii xanaabilada raggii ugu waaweynaa wey wuxuu kaluu ku yidhi ibnu qudaama alxambali kitaabkiisa muqniga ah ee kutubta ugu waaweyn yani xanaabilada ah oo meesha kitaabka majmuucu uu shaaficiyada u joogo ayaa xanaabilada maaragtay muqnigu u jooga aad ayay yani u taqdiisiyaan aqwaashiisana ay ugu kalsoon yihiin ibnu qudaama alxambali wuxuu muqniga ku yidhi laa naclamu fiihi khilaafa lianna lafda sariixu salaaf masaladan annagu wax khilaafa kuma ogin lafdigu wuxuu ku cadyahay saddex dalqo in gabadhii lagu furay saddexdaas ayna ku xaaraam noqonayso waxaa kaloo ibnu rajab alxambali uu ku yidhi kitaabkiisa jaamicu lculuumka ah low dallaqa low dallaqa fulaanu ثلاثا في لفظ واحد فحكم القاضي بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود على فاعله فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال وعور ابن رجب الحنبلي كتاب في جامع العلوم وكيري هذه منكم ناكتيسة وكفره سدح دلغو هل لفظي وكيره سدح دلغو ينكو وفري oo markaa nin qaalihiihu uu xukumo inay dib isugu laaban karaan iyadoo nin kale soo marin fa xukmuhu marduud qaaligaa xukunkiisa waa la radinaya wa calaa faacilihi alcuquubatu wannakaal qofka arrinkaas sameeyeyna waa in la ciqaabo buu yidhi oo dowladda islaamiyu hadday meesha ka jirto waa inay dowladda xukuumadda wax ka qabato ninka noocaa istoonaaya oo baatilka dadka isugu xalaalaynaya oo zinada iyo munkarka dadka muslimiinta dhexdooda ku faafinaya waxaa kale uu yidhi sheekhan la yidhaaho jasaas kitaabkiisa tafsiirka ah ee axkaam alqur'aan wuxuu ku yidhi faalkitaabu wasunna waijmaacu salaf yuujibu iqaaca asalaafi maca kitaabka iyo sunnada iyo iswaafaqa salafku waxay waajibinahayaan saddex dalqo inay hal mar dhacahayaan oo gabadha sidaa ay xaaraam uga noqonayso ninka waxaa kaloo qurdubi uu ku yidhi kitaabkiisa axkaam alqur'aan ah واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول الجمهور وقرضبي وكير كتاب في أحكام القرآن أئمة وحيسكو وافقا سدح الطلاق وهل كلمة هدو قفك كل ميو إنه دعايا وقبض سلا أي حرام وغنو غنيسا منك وانا سلا علماء أيوب بديهين أيوه قرطبي قرطبي إمام كبير من أئمة المالكية من الأئمة المالكية أئمة المالكية رجع وجوه وين أيو كم جه كتاب كان قيم كأحكام القرآن نقرأي وهو كانوا كيري ابن عبد البر كتاب كيس الليلة على الاستذكار أو كشر حي موضع إمام مالك كتاب كان حديث وجوه وينها فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون وابن عباس معهم بخلاف ما رواه داووس عن ابن عباس وعلى ذلك جماعات التابعين وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين وإنما تعلق برواية داووس أهل البدع وهذا جهل واضح وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرباط ومحمد بن إسحاق وكلاهما ليس بفقيه wuxuu yidhi ibn cabdilbar kitaabkiisa istidkaarka uu ku yidhi dadka baadiyeysan qaarkooda waxay xujo ka dhigteen xujooyin rakhiisa oo waxba u noqon karin inaysan saddex dalqo aysan dhacaynin oo hal dalqa laga soo xisaabayo wuxuu yidhi marka saxaabadan kulligood waxay odhanhayaan saddexda dalqo inay dhacahayaan oo gabadha sida ay uga xaaraam noqonayso waxaana ku jira saxaabadaas cabdullahi ibni cabbaas dadka ahlulbidaca ah ayay waxay ku dhegeen riwaayada daawuus waana jahli waadix uu yidhi leannahu daawuus rag kale ee uga kalsooni badan kana cilmi badan ayaa cabdullahi ibni cabbaas waxay ka warinayaan sida riwaayadii hore aanu ku soo sheegnay inuu iftoomay saddex dalqo gabadhii lagu furo in ninkaasi uusan dib ugu soo laaban karin ilaa nin kale gabadhaasi ay ka soo guursato wuxuu yidhi ibnu cabdilbar anigu ma ogi axad ahlu sunnaha ka mid ah oo odhanaya saddex dalqo hal dalqo ayay u dhigantaa qof ahlu sunnaha ka mid a ee arrinkaa qaba ma jiro ilaa dadka ahlulbidaca mahane waxaan ka ogahayuu yidhi dadka ahlu sunnaha ah oo arrinkaa yidhi saddex dalqo hal dalqo ayay u dhigantaa xajaaj ibnu arbaad iyo maxamed ibnu isxaaq iyaguna ma aha dad faqiihiin ah oo axaadiista fiqhigooda iyo maaragtaahay axkaamta axaadiista dadku xeel dheeraay ma aha ayuu yidhi sheekhan la yidhaaho ibnu cabdilbar waxaa kaloo sidaasoo kale ibnu bataal uu ku yidhi sharxa saxiixu lbukhaariga ittafaqa aa'imatu lfatwa calaa lusuumi iiqaaci salaad fii kalimatin waaxida a'immada fataawaadka iyo jawaabta diinta loo doonto waxay isku waafaqeen saddexda dalqo inay hal kelima ay ku dhacahayaan gabadhuna sidaa ay ninka xaaraam uga noqonayso wاlkhilaafu fii dalika shuduud wainamaa tacallaqa bihi ahlu اlbidac waman laa yultafatu ilayhi lishuduudih qofkii khilaaf arrinkaa ka muujiyana waa qof dadka muslimiinta ah dhinac maray dadka ahlulbidaca ah ee kitaabka iyo sunnada ka fogaaday ayaana ku dhegay uu yidhi in saddexda dalaaqo hal dalqo laga xisaabayo iyo ruux aan dheg jalaq loo siiyeynin oo jamaacada muslimiinta ka shaadoobay waxaa kale uu ku yidhi cayni sharxa saxiixulbukhaariga markuu sharxayey inamaa tacallaqa bihi ahlu lbidac waman laa yultafatu ilayhi lishuduudih can iljamaaca alatii laa yajuusu calayhim attawaadu calaa taxriifi alkitaabi wasunna wuxuu yidhi cayni kitaabka sharaxa saxiixulbukhaari uu ku yidhi dadka ahlulbidac ah iyo ruuxaan dheg jalaq loo siinayn ayaa ku dhegay oo yidhi saddex dalqo hal dalqo ayaa laga xisaabi suurtagalna maahuu yidhi saxaabadii nabiga sala allahu wasalam caleyh iyo taabiciinta iyo jamaacada iyo a'immadu inay isku waafaqaan kitaabka iyo sunnaha inay taxriifiyaan ma intaasoo saxaabo ah ayaa kitaabka iyo sunnaha inay ka been sheegaan isku waafaqahaya inta saxaaba iyo aqwaal iyo culimo aanu soo sheegnay waxaa kaloo uu yidhi sheekhan la yidhaha maxamed ushirbiini sharaxa minhaajka kitaabkiisa muqni lmuxtaaj wuxuu ku yidhi waxukiya can ilxajaaji bni ardaa wdaa'ifa min ashiica annahu laa yaqacu minha ilaa waaxida waxaa laga sheegay xajaaj ibnu ardaad iyo koox shiicada ka mid ah saddexda dalqo inay shiicadu ay ka xisaabeen hal dalqo dee waa shiicada diinlaawayaasha ah madhabu shiica qofka maanta madhab ka dhiganahayo walaaliya waa ayaandaro shiicada lacnadaysa shaykhaynka sayidina cumar iyo sayidina abubakar inay lacnadaan cibaado ka dhiganahaya oo caaisha umu lmu'miniin zawjatu rasuuli illaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi fi dunya waalaakhira dadka lacnadaya oon diinba haysanba oo nikaaxulmutca ogolaanahaya oo wax ka xalaalaya wax ka xaaraama aan jirin ayaa madhab ka dhigtay saddex dalqo hal dalqo iyagaa u xisaaba shiicadu war yaan diin shiico iyo madhab shiico yaan diin lagaaga dhigin wax xaaraanana yaan xalaal iyo lagaaga dhigin oo ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala halkaas waxaanu ku ogaanay walaalayaal laga soo bilaabo saxaabadii nabigeena sala allahu wasalam calayh ilaa culimmadii dambe waxay maaragtaahy ka yidhaaheen mas'aladan dalaaqu halaath waanu ogaanay culimmadu inay isku waafaqeen in saddex dalaaqo gabadhu ay ku baa-inayso ninkaana aysan dib ugu laaban karin ilaa mar dambe maaragtahay nin kale ay ka soo guursato waxaan u gelaynaa marka xagga adilada kitaabka iyo sunnaha ayaan u gelaynaa haddaanu xagga adilada u galno walaalayaal waxaa jiray xadiis uu wariyey abu daawuud iyo daara qudni abu daawuud iyo daara qudni weliba xadiidka abu daawuud uu sanadkiisa uu saxiix yeelay iyo imaamu shaafici iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ibnu xibbaan iyo xaakim intoodaasi waxay ka wariyeen rukaana annahu dallaqa imra'atahu suhayma albata abu daawuud daara qudni tirmidi ibnu xibbaan shaafici xaakim intaasi waxay warinahayaan oo rukaana ibnu cabdiyasiid ay ka warinahayaan inuu islaantiisii suhaymo la dhihi jiray uu ku firay ereyga ah albata dallaqtuki albata si go-naan aan kuu furay fa akhbara anabiya sala allahu wasalam calayhi bidalik rukaana marka arrinkaas nabiga ayuu u sheegay markaasuu yidhi wallaahi maa aradtu ilaa waaxida wallaahi rasuulka ilaahay waxaan ula jeedaa hal dalqa uun baan ula jeedaa ereyga albata aan ku dhawaaqay rasuulka ilaahay saddex dalaaqo ulama jeedo ee hal dalqa ayaan ula jeedaa markaasuu rasuulku yidhi sala allahu wasalam calayh wallaahi maa aradta ilaa waaxida ilaahay miyaad ugu dhaaranay hal dalqa inaad ula jeedo rukaanow wuxuu rukaana ilaahan ugu dhaaran hal dalqaan ula jeedaa faraddahaa ilayhi rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayh rasuulku marka rukaana ibni cabdiyaziid wuu u soo celiyey xaaskiisii la odhan jiray suhayma dee hal dalqa haddaad ula jeedo oo gabadhii hal dalqa aad ku furtay soo ceshuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh xadiidkaas marka walaalayaal wuxuu ku cad yahay maxalu nisaac yacni ninkan wuxuu nabigu u dhaariyey waycadda haddii uu dhihi lahaa saddex dalqaan ula jeedaa lafdiga albata in nabigu uusan u ogolaadeen rukaana inuu gabadha uu dib ugu laabto haye ayaa xadiidku uu ku cad yahay walaalayaal weliba xadiidkan ibnu maajah wuxuu sunankiisa uu ku sheegay wuxuu yidhi samictu abalxasan caliy bna moxamed aطanaafisi yaquulu maa ashrafa hada alxadiid waxaan maqlay yuu yidhi tanaafisi isagoo odhanaya xadiidkan waa xadiid aad u sharaf badan ayuu yidhi tanaafisi marka dadaa walaalayaal maanta waxay odhanayaan rukaana wuxuu ku furay xaaskiisa waxay ahayd yacni saddex dalquu ku furay rukaana xaaskiisa saddex dalqo ayuu ku furay markaasaa nabigu u soo celiyey arrinkaas waa arrin daciifa walaaliya waxna kama jiraan liannahu abu daawuud wuxuu sunankiisa ku leeyahay haada asaxu min xadiisi ibni jurayj ana rukaana tadallaqa imra'atahu halaaa liannahum ahlu beyti wahum aclamu bih wuxuu yidhi abu daawuud xadiidkan inuu rukaana islaamtiisii ku furay lafdiga albata nabiguna uu ku dhaariyu yidhi hal dalqa miyaad ula jeedaa ayaa ka saxsan uu yidhi xadiidka ibnu jurayj ee odhanaya rukaana inuu xaaskiisii ku furay saddex dalqo xadiidkanaa ka saxsan uu yidhi oo saxiix ah liannahum ahlu beyti wahum aclamu bih dadka wariyey inuu rukaana xaaskiisii ku furay albata waa dadkii aalu beytkiisa ahay aalu beytkiisa ayaana uga cilmi badan ruwaadda kale sidaas abu daawuud uu leeyahy waxaa kaloo shawkaani uu ku sheegay kitaabkiisa nayl awdaarka ah wuxuu yidhi qaala bnu kahiir qad rawaahu abu daawuud min wajhin aakhar walahu duruqun ukhra fa huwa xasan in sha allah wa huwa nafsun fii maxalli nisaac wuxuu yidhi ibnu kahiir sida shawkaani uu ku soo naqilayo kitaabkiisa nayl awdaarka ah xadiidkan inuu rukaana uu xaaskiisii ku furay lafdiga albata duruq fara badan uu leeyahay uu yidhi waana xadiid xasana buu yidhi wuxuuna nas ku yahay maxalka muranku uu ka taagan yahay oo gabadha saddex dalaaqo haddii lagu furo in dib aysan ugu soo laaban karin ninkaas ilaa nin kale maaragta ay ka guursato marka arrinkaas walaalayaal waxaanu ka ogaanay nabigeenna salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh hal qoys oo lama hayo qoysaskii saxaabada ka mid ahaa ee saddex dalqo intay hal goob ay isugu fureen nabigu uu ku soo celiyey uu yidhi waad ku laaban kartaa ma jirto arrinkaa walaalayaal hal qoys ma jiro waxaa la sheegaa qoyskii rukaana ibni cabdiyaziid ee gabadhiisii xaaskiisii suhayba uu ku furay saddex dalqo ayaa la sheega lakiin waayadaas waa daciif dadka ahlulcilmiga ah riwaayadaa way daciifiyeen liannahu inuu rukaana uu ku furay xaaskiisa albata riwaayadaas ayaa abu daawuudku uu saxiix yeelay liannahu albata inuu ku furay aalubeytkiisii ayaa qiraaya marka xadiidkaas wuxuu ku cadyahay maxalu nisaac ayuu ku cadyahay saddexda dalqana sideedaba way dhacayaan yani dada odhanahaya saddex dalqa maba dhacaanba maba dhacaanba dada odhanahaya leanna xadii ninkii mulaacinka ahaa oo licaanka sameeyey xilligii nabiga sala allahu wasalam calayh cumaymer markuu xaaskiisa licaanayay inta nabigu uusan u cadayn inay licaankaba gabadhu ay uga xaaraam noqonayso mulaacanada ayuu nabiga hortiisa gabadhii saddex dalqa ku furay markaasuu nabigu yidhi waxayba kaaga xalaal yani kaaga xaaraam noqonaysa licaankan intuusan nabigu u sheegin marka nabigu wuu cadayn lahaa saddex dalqo haddaysan dhacaynin wuu cadayn lahaa inkastoo licaankaba gabadhu ay ku baa'inayso sida bukhaari uu ku warinaayo saxiixiisa weliba tarjamo arrinkaa tusinaaya ayuu bukhaari ugu tarjamaysay yani kitaabkiisa saxiixulbukhaariga ah marka arrinkaasi wuxuu tusin inuu ku cad yahay oo hal qoys oo maaragtaah dumay oo saddex dalqo maaragtaa ku dumay oo nabigu uu isku soo celiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh aysan jirin nin walaalayaal imaamu nawowi raximah llahu tacaala iyo ibn cabdilbar labadooda xataa waxay u daliishadeen saddexda dalaaqo inay gabadhu ku xaaraam noqonayso oo mar dambaysan ninka dib ugu soo laaban karin ilaa uu maaragta ninku markaas gabadhu ay nin kale ka soo guursato waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amra wuxuu yidhi ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka uu ku yidhi istadalla aljumhuur biqowlihi tacaala waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amra waxay u daliishadeen uu yidhi calaa wuquuci dalaaqi halaat bikelimatin waaxida aayaddan waxay jumhuurtu u daliishadeen saddex dalqo inay ku dhacayaan hal kelimo leannu haddaysan saddexda dalqa dhacayn maba shallaayeen buu yidhi shallaay maba imaadeen sidaasuu imaam nawowi raximah llahu tacaala isaguna sharaxa saxiixu muslimkiisa uu ku yidhi walidaalika a'immada afarta madhabna arrinka sidaas ay isku waafaqsan yihiin abi xaniifa iyo imaamu maalik ibnu anas imaamu shaafici imaam axmed ibnu xambal afarta madhab waxay isku waafaqsan yihiin saddexda dalqo inay dhacahayaan gabadhuna ay ku xaaraam noqonayso oo dibnaysan ugu soo laaban karin ninkaa waxaan rabaa marka inaan ka hadlo oo si kooban aan uga hadlo waxaa jira dadka arrinkan faafinaya oo waxbaba aysan inaysan furminba dadkii diin uga dhigay saddex dalquu ku furay haya isaga cesho odhanahaya haddana sheekhu saddex dalqaan ku furay lix lixaa naagteedii ku furay may dhib male haddana isaga cesho sidaa odhanahaya haye toddoba dalqaan ku furay maya iska cesho sideed dalqaan sheekhu naagtiidii haddana ku furay maya iska cesho sidaa odhanahaya oo dadkii diin la-aanta soo istaajiyey waxaa jira meelo ay xogxogtaan laakiin aan daliil u noqonaynin waxaa la yidhi nin daad qaaday xumbo cuskay waxyaalo shubahaad oo xumbo ah oon daliil u noqonaynin ayay cuskadeen waana saddex xadiis saddexdaa xadiis waxaan rabaa inaan ka hadlo oy daliishadeen xadiiska koowaad oo ay daliil ka dhigteen wuxuu yahay xadiisu rukaana annahu dallaqa imra'atahu halaatan fii majlisin waaxid faxazina calayha xusnan shadiida fasa'alahu nabiy sala allahu wasalam calayh kayfa dallaqtahaa qaala halaatan fii majlisin waaxid faqaala nabiyu sala allahu wasalam calayhi inamaa tilka waaxida fartajicha in shi'ta fartajicahaa waxay deliishadeen xadiidka rukaana oo inuu rukaana islaantiisii uu ku furay saddex dalqo hal goob markaasuu aad uga murugooday saxaabigan gabadhii uu saddexda dalqo ku furay markaasuu nebigu su'aalay sala allahu wasalam calayh uu ku yidhi rukaanow gabadha maxaad ku furtay wuxuu yidhi rasuulka ilaahi saddex dalqa anigoo hal meel fadhiya ayaan saddex dalqa ku sii daayey markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh war rukaanow inamaa tilka waaxida saddexda dalqo waxay u dhigantaa hal dalqee soo cesho markaasuu rukaano uu soo ceshaday xadiidkaas marka walaalayaal waxaan rabnaa inaan ka niqaashno horta xadiis jira maya oo wees ay u dhowran tahay oo saxiix ah oo la deliishan karo ma yahay inuu yahay xadiiskaasi xadiis weesa u dhowran tahay walaalayaal ma aha xadiis saxana ma aha oo nabiga si dhaba uga sugnaaday leanna xadiiska waxaa ku jira oo a'immada jarxiga tacdiilku ay sheegeen nin la yidhaaho daawuud ibnu xusayn alraawi can cikrama daawuud ibnu xusein oo cikramo wax ka wariya ayaa xadiidka sanadkiisa ku jira ninkaas daawuud ibnu xuseinna laysa bihiqatin fii cikrama dhinaca cikramo markii loo eego nin hadalkiisa la qabsan karo ma aha ibnu xajar wuxuu taqriibkiisa uu ku yidhi daawuud ibnu xusein alumawi mawlaahum abu sulaymaan almadani hiqa ilaa fii cikrama wuxuu yidhi ibnu xajar kitaabkiisa taqriibka uu ku yidhi xaafid alcasqalaani ninkan la yidhaha daawuud ibnu xusein alumawi waa nin wanaagsan ilaa cikramo inuu wax ka wariyo maahane xadiidkanna cikramuu ka wariyey wa rumiya bira'yi alkhawaarij waxaa kaloo lagu tuuray ra'yiga khawaarijta ninkaas ninka sanadka xadiidka ku jira daawuud ibnu xusein inuu khawaarijta aaraadooda iyo fikradahooda aaminsanaa ayaa lagu tuuray buu yidhi xaafidku taqriibka uu ku yidhi ibnu cabdilbar kitaabkiisa istidkaarka isaguna wuxuu ku yidhi haadaa xadiisun munkar markuu muwadaca sharxaya xaafid ibnu cabdilbar hada xadiisun munkar khada wainamaa dallaqa rukaana albata kadalika rawaahu hiqaat ahlu beyti rukaana alcaalimuuna bih saasuu ibnu cabdilbar istidkaarka ku yidhi wuxuu yidhi ibnu cabdilbar xadiidkani waa xadiis munkara xadiidka odhanaya in rukaana xaaskiisii uu saddex dalqo hal goob uu ugu furay nabiguna uu ku soo celiyey gabadhii waa gaf buu yidhi xadiidka mana jiro xadiidkaasi waa xadiis daciifa buu yidhi ibnu cabdilbar wainamaa dallaqa rukaana albata rukaana wuxuu xaaskiisa ku furay lafdiga albata sida hore aanu muxaadaradeenna ugu soo sheegnay nabiguna uu ku dhaariyey inuu hal dalqa ula jeedo wuxuu yidhi ibnu cabdilbar sidaas ayaa dadka lagu kalsoon yahay oo aalu beytkii rukaano ah ay xadiidka u wariyeen oo isaga cilmiga ku leh midda kale xadiidka looga jawaabayo waxay tahay walaalayaal aaniyan xaafidka ayaa fatxiga wuxuu ku yidhi ibnu xajar alcasqalaani markuu bukhaariga uu sharxayey wuxuu sharaxa bukhaariga ku yidhi ibnu xajar ina abaa daawuud rajaxa ana rukaanata dallaqa imra'atahu albata abuu daawuud wuxuu rajaxay rukaana inuu xaaskiisa ku furay lafdiga albata kamaa akhrajahu huwa min dariiqi aali beyti rukaana sida abuu daawuud uu ku soo saaray sunankiisa aalu beytkii rukaana uu ka wariyey abu daawuud inuu maaragtay dadkii qoyskiisa rukaana dadkii qoyskiisa ahaa oo xog ogaal u ahaa wuxuu xaaskiisa ku furay saxaabigan rukaana ah ayaa waxay sheegayaan inuu saddex dalaaqa uusan ku furin rukaane lafdiga albata uu ku furay uuna nabiga ku yidhi hal dalqa ayaan ula jeedaa masalada xadiidka saxdeedu walaalayaal waa sidaa ibnu cabdilbar markuu ka hadlayo wuxuu yidhi riwaayada odhanaysa inuu saddex dalaaqo rukaana ku furay xaaskiisii suhayma nabiguna ku soo celiyey hiya riwaayatun daciifa wa inama asaxiixu annahu dallaqaha albata waa riwaayo daciif buu yidhi riwaayo daciifa sida saxda ahi waa inuu albata uu ku furay haye xadiidkii marka walaalayaal sidaas ayaa a'immada muxadisiintu ay uga hadleen waa xadiis maaragta ahay saxa uusan u ahayn midda kale xataa calaa fardi sixatih haddaanu qadarno xataa xadiidku inuu saxiix yahay markaan yacni aanu dhahno alqowl lmuujab aanu ku kala niqaashno qowlulmuujab waxaanu nabadgelinaynaa inuu hal majlis kaba soo qaad inuu xadiidku sax yahay kaba soo qaad oo hal majlisna uu saddex dalaaqo uu ku furay rukaana ka soo qaad de markaas waxaa laleeyahay inuu hal lafdi uu saddexdii dalqa ku kulmiyey xadiidka kuma jiro bilafdin waaxidna xadiidka kuma jiro hal lafdi inuu dallaqtuki salaatan uu ku yidhi haye waxaa odhanka waxaa dhici kartaa inuu xataa rukaana haddii xataa xadiidka la yidhaha waa xadiis saxiixa saxba maba ahane inuu ku yidhi islaantiisii anti daaliq anti daaliq anti daaliq inuu yidhi ayaa dhici karta oo markaa labada dambe anta daaliqun uu ta'kiid ula jeedo oo arrinku sidaa ay tahay way dhici kartaa xataa calaa fardi sixati xadiidka haddii la qadaro xataa inuu saxiix yahay kow xadiidka labaad oo ay ku dhegeen dadka odhanaya maaragtay yani xadiidkaa sidaasaan uga jawaabnay kuwii hore xadiidka labaad ay ku dhegeen dadka odhanaya yani waxaa laga soo qaaday saddex dalqo hal dalqo waa riwaayaadka xadiidkii cabdullaahi bni cumar riwaayaadkiisa qaar waxaa ku yimid cabdullahi bn cumar markuu xaaskiisii uu ku furay iyadoo dhiig caadaa qabta waxay yidhaaheen cabdullahi bni cumar ayaa xaaskiisii hadda ka hor ku furay iyadoo caado qabta saddex dalqo markaasaa saddexdaa dalqo waxaa nabigu uga xisaabay hal dalqo xadiidkaas waxaa ka jawaabay imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa sharaxa saxiixu muslimka wuxuu ku yidhi wa ama xadiisu bni cumar فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه دلقها واحدة حديثك ابن عمر رواياتك السحدة مسلم وغير كيسوا أي وريان وحيهي إنه كفري هل دلقوا عبد الله بن عمر سلاسة الصحة مجرته إنه عبد الله بن عمر xaaskiisii iyadoo xayd qabta oo dhiig qabta inuu saddex dalo ku furay ma jirto taasi riwaayo saxa ma aha riwaayada saxda ah ee muslim iyo keyrkiisu ay warinayaan waa inuu maaragtahay ku furay yani hal dalqa inuu ku furay saddex dalqo inuu ku furay ma sugnaanin qurdubi wuxuu tafsiirkiisa ku yidhi waalmaxfuudu ana bna cumar dallaqa imra'atan waaxida fi lxayd waxaa qurdubi uu tafsiirkiisa ku leeyahay sida maxfuudka ah ee la xifdiyey waxay tahay cabdulaahi bni cumar inuu xaaskiisa ku furay hal dalqo ee ma ahayn ma sugnaanin inuu saddex dalqa isaguna ku furay xadiidka saddexaad oo ay ku dheganyahay daliishadeen wuxuu yahay xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey min xadiidi cabdillahi bni cabbaas kaana dalaaqu calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu wasalam calayhi wa abi bakrin wa sanatayni min khilaafati cumar dalaaqu halaai waaxida faqaala cumar ina annaasa qad istacjaluu fii amrin kaanat lahum anaat falow amdaynaahu calayhim faamdaahu calayhim xadiidkii imaam muslim ay deliishadeen saxiixiisa ku warinayey min xadiidkii cabdillahi bni cabaas ayaa wuxuu yihi cabdullahi bni cabaas furiinku wuxuu ahaa xilligii nabiga sala allahu wasalam caleyhi xilligii abibakar iyo labadii sano ugu horreysay madaxtinimadii cumar saddexda dalqo waxay ahaan jirtay hal dalqo markaasaa cumar wuxuu yidhi dadku waxay ku degdegeen arrin fursad ay ugu jirtay ayay ku degdegeen marka haddaanu ku fulino saasaa wanaagsanaan lahayd maadaama dadku ay degdegeen markaasuu sayidina cumar arrinkii sidaa uu ugu fuliyey xadiidkaas ayay deliishadeen xadiidkaas waxaa a'immadu ay ka bixiyeen muxadisiinta ah dhowr jawaab xadiidka jawaabaha lagu bixiyey waxaa ugu wanaagsan horta xadiidka riwaayaadkiisa hal riwaayo ay ku soo aroortay ma jirto in yacni dalaaqu halaasaha hal dalqo inay ahayd bilafdin waaxid hal lafdi inay ahayd kuma jirta riwaayaadkiisa o dhan xataa xadiidka lafdigiisa daahirkiisu wuxuu yahayreen culimmada muxadisiintu in yacni ay tahay dhaqamadii dadka oo isbedelay oo xilligii nabigeena salawaatu ullahi waika tasliimaati caleyh iyo xilligii sayidina abubakar iyo labadii sano ugu horreysay madaxtinimadii sayidina cumar waxaa dadka dhaqankoodu ahaa in ay haweenka markay furayaan ay odhan jireen waan ku furay waan ku furay waan ku furay saddex goor ay ku celceli jireen markaana ay odhan jireen labada dambe waxaan ula jeedaa dalqadii hore un baan ku adkaynayaahe labada dalqa ulama jeedo dalqooyin cusub maadaama marka dadkii hore ay yacni quluubtooda ay saafi ahayd waa loo rumayn jiray sayidinaa cumar xilligiisii markii la gaadhay oo dadkii khiyaanadooda ay bateen ayuu wuxuu yidhi qofkii xaaskiisa saddex goor ku yidhaaha waan ku furay waan ku furay waan ku furay dalqo walba mid cusub ayaanu uga xisaabaynaa adkayn ayaanu ula jeedaana ka yeeli mayno markaasuu sidaa uu ugu fuliyey sidaas way xadiidka macnihiisa saxda ah ee ma aha sida iyagu u fahmeen ha ah yani xilligii nabiga saddex dalqo qofkii naagtiisa ku fura hal dalqaa loo xisaabijloo xisaabi jiray xilliga abubakarna saddexda dalqo hal dalqaa loo xisaabi jiray iyo labadii sano ugu horreysay cumar ibnu alkhadaab markaasaa cumar ibnualkhadaab kabacdi arrinkii wuu bedelayo saddexdii dalqu wuxuu ka dhigay saddex dalqo caadi ah oo naagtu ay ku xaaraam noqonaysa saas iyagu ku fasireen xadiis suurtagal ma aha leanna waxaan suurtagal ahayn nas cad iyo dhaqankii nabiga sala allahu wasalam calayh inuu sayidinaa cumar uu si cad uu u khilaafo suurtagal ma aha haddana cabdullaahi bni cabbaas oo xadiidka saxiixu muslimka warinaya waxaanu hore u soo hormarinay inuu isaga naftiisa xadiidkan yacni ninkan wariyey uu yahay haddana uu jawaabay in naagta saddex dalqo lagu furo aysan dib ugu soo laaban karin ninkaas ilaa nin kale ay ka soo marto isagaana uga cilmi badan cabdulahi bin cabaas maadaama xadiidka uu wariyey xadiidka macnihiisa asagaa aad u maaragtaa ugu oqoon leh oo marka la leeyahay alcibratu biriwaayati araawi laa bira'yi waxa la fiirinaayo raawigu waa waxa uu wariyey ee raawiga ra'yigiisa la eegi maayo marka la leeyahay waa hadduusan xadiidka macno ahaan si kale uusan u fahmin wey amaa hadduu fahamka xadiidka si kale uu raawigu uu ka qabo waxa weeye fahamka raawiga ayaa markaas la qaadanaya walidaalika suurtagal ma aha dadkan iyagu siday u fahmeen oo odhanaya cumar ayaa khilaafay dhaqamadii nabiga calayhi salaatu wasalaam suurtagal ma aha sidee cumar uu ku khilaafi karaa nas ka sugnaaday nabigeena sala allahu wasalam caleyh oo haddii la yidhaaho xilligii nabiga saddexda dalqo waxaa laga xisaabi jiray hal dalqo xilligii khilaafadiisa wakarna saddex dalqo hal dalqaa laga xisaabi jiray ma cumaraad bedeli kara marka markaasay saxaabada dhan haddana baatilka uga aamusi karaan suurtagal ma aha laakiin ulajeedadu waxa weye dhaqamadii oo iskhilaafay awgeed wey oo dadkii hore yani antidaaliqun antidaaliqun antidaaliqun markay yidhaaheen waxay odhan jireen labada dalqo dalqada hore un baan ku adkaynahay markaasaa xilligii nabiga xilligii sayd abubakar waxaa loo xisaabi jiray maadaama dadka quluubtooda ay saafi ahayd hal dalqo loogu xisaabi jiray maadaama ay yidhaaheen tii hore un baan ku adkaynahay laakiin xilligii sayidina cumar markii dadka quluubtooda ay fasaaday ayuu yidhi marka waan ku fulinayaa cid aan ka yeelayo hal dalqaan ula jeedaa ma jirto marka waa dhaqamada dadka oo isbedelay sidaas aimadu ay maaragtahay ku fasireen ولذلك بيهقي وحكير كتاب كيسة سنن الكبرى إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية داوس عن ابن عباس وحكير بيهقي سكسة أي بخاري أمتغي رواية ومسلم كأساق الدورتي لأنه وحكير داوس وحن أورنا رواية أساق أورنا دب أساق كعلم بدن ayaa si khilaafsanna cabdullahi bn cabbaas ka wariyey cabdullahi bn cabbaas inuu maaragta asagu uu ishtooday in yacni saddexda dalqo sidooda ay saddex dalqo lagu xisaabayo cabdullahi bn cabbaas sidaas ayuu ishtooday marka si cad ayuuba uga leexday riwaayadan imaam albukhaari raximah llahu tacaala saas awgeed ayaa afram oo tilmiidkii imaam axmed ibnu xambal ahaa ayaa wuxuu yidhi imaam axmed ibnu xambal ayaan su-aalo waxaan idhi xadiidkan muslimku saxiixiisa ku wariyey cabdulaahi bnu cabaas imaam axmed oo maxaad xadiidkan uga jawaabaysaa waxaan uga jawaabayaa uu yidhi yani cabdulaahi bnu cabaas daawuud hadalkan uu ka sheegay wax khilaafsan ayay ka sheegeen maaragtaay dadka kale asxaabtiisa ah ayay ka sheegeen sidan dadku ay u fahmeen xadiidkana ma aha buu yidhi imaam axmed ibnu xambal marka dhaqamada dadka uu isbedelay wayo xadiidkana si ula kaca ayaa riwaayada muslimka xataa bukhaari uu uga leexday walidaalika ibn lcarabi ibnu alcarabi almaliki wuxuu yidhi zalla qawmu fi aakhiri zamaan faqaaluu ina dalaaqa halaaa fi kalimatin waaxida laa talzam wanasabuu dalika ila salaf فحكوه عن علي والزبير وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وقد لقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صادق فما سمعت لهذه المسألة بخبر إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة وقوم تتبعوا هؤلاء المبتدعة وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لازمة وإن هؤلاء البؤساء من عالم الدين البخاري وقال في صحيحه باب جواز الطلاق الثلاث وذكر حديثا لعن ولذلك ابن العربي المالكي وحو كل كتاب كيس أحكام القرآن كاه dad ayaa wuxuu yidhi kufay oo aakhiru zamaankiisan berrixday markaasay waxay sheegeen saddexda dalqo in hal dalqo laga xisaabaayo waxayna arrinkaa u aaneeyeen buu yidhi salafkii ayay arrinkaa ay u aaneeyeen waxayna ka sheegeen arrinkaasi inuu qabo caliy bn abi aalib iyo zubayr iyo cabdullahi bni cabbaas iyo cabdiraxmaan ibnu cawf mana jirta buu yidhi ibnu carabi arrinkaas asxaabtaas kama sugnaanin hadalkaasi waxaan la kulmay buu yidhi culimmadii islaamka iyo dadkii madaahibta asxaabtooda ahaa qof walba oo runlow ah ayaan la kulmay wax mas'aladan sheegaya waxaan ka arkay shiicada oo iyagu caqiidaysan nikaaxulmutca gabadha hal saac inta la haysto haddana la furo shiicada aaminsan uun baan ka maqlay yidhi wax mas'aladan qaba marka waa yaab culimmadii islaamku masaladan waxay u wada aanaynayaan shiicada marka diintii shiicada in dadkii maaragta ay loo iftoodo maanta oo madaahibtii shiicada dadkii lagu dhex faafiyo waa ayaan daro waa nasiib xumo wuxuu yidhi culamaa lislaam ibnulcarabi almaliki iyo dadka ahlulxalliqa ee ahlulcaqdiga ee axkaamta waxay isku waafaqeen saddexda dalaaq oo hal kelimo inay ku dhacayso kuwan baaska qaba xaggee ka mareen uu yidhi hadalkii bukhaari uu saxiixiisa ku yidhi baabu jawaazi dalaaqi salaas waxaa kaloo xaafidku uu fatxiga ku yidhi wa fi ljumla faaladii waqaca fii hadihi almas'ala nadiiru maa waqaca fii mas'alati almutca acnii qowla jaabir inaha kaanat tufcalu fii cahdi rasuuli illahi sala allahu wasalam calayhi wa abi bakrin wa sadrin min khilaafati cumar uma nahaanaa cumaru canha فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق وابن حجر العسقلاني وكير كتاب في فتحه هذا الكوحي مرتديسي يضدوب كيسي وحي هاي مسألة سدح للطلاقاء هي وحا إسلام بن قرع يوري نكاح المتعيي oo jaabir ah hadda ka hor wuxuu yidhi mutcada xilligii nabiga waa la samayn jiray iyo xilligii abubakar iyo khilaafadii sayid cumar hordhaceedii waa la samayn jiray sayid cumar ayaa naga reebay waana ka joogsannay marka labada mas'alaba sida raajixu waxay tahay buu yidhi xaafidku taxriimu almutca wa iqaacu athalaat lilijmaac nikaaxulmutcana inuu xaaraam yahay saddexda dalaaqana inay hal kelima ay ku dhacayaan sidaas ayaa saxaabadii isku waafaqeen buu yidhi xilligii sayidunaa cumar uu talada hayey culimmaduna waxay qabaan buu yidhi jumhuurtu inaan hadalkiisa wax qiimaan loo yeelaynin qofkii khilaaf muujiya markay saxaabada iyo culimmadu ay iswaafaqeen ka bacdi qofkii khilaafkeena inaan hadalkiisa aan la qiimaynaynin sidaas ayay culimmadu isku waafaqeen buu yidhi xaafid ibn xajar alcasqalaani haye walidaalika walaalayaal masaladani sidaas ayay u cadda waxaanu soo guurinay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee sunnihii nabiga sala allahu wasalam calayh waxaanu soo guurinay hal qoys oo qoysaskii saddexda dalqa isku furi jiray xilliga nabiga oo nabigu isku celiyo riwaayo saxa laga hayo inaysan jirinin waxaanu soo guurinnay aqwaashii iyo fataawaadkii aanu ka soo guurinnay saxaabadii nabiga sala allahu wasalam calayhi taabiciintii iyo salafkii iyo culimmadii muta'akhiriinta ahaa guud ahaanba waxaanu soo guurinay oo culimmadu ay sheegeen muxadisiinta arrinkan saddex dalaaqo hal dalqo laga xisaabo inay tahay madhabu shiica intaa marka walaalayaal waxaan jeclahay qof walba ee iimaan uu qulubtiisa ku jiro dhaqdhaqaaqa haya xalaal doonna ah oo carruurtiisa xaaraam iyo shubho ka ilaalinaya manidiisana xafidanaya inuu ku qanci doono ayaan ilaahay ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca wa arina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba allahuma ina nasaluka iimaana laa yartab ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم إن قلوب العباد بيدك نواسيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر منهم إذا شئت فنسألك يا رب أن تمحو من قلوبنا كل شيء تكرهه وأن تحشوها من خشيتك ومعرفتك ومحبتك ومحبة نبيك محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وهذا رجل والله ليل وحنجي على هذه حلقة انتهت in aan ku soo gaabiyo haadaa wabilaahi tawfiiq wixii aan sahayna waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay maaragtaahay yacni iga waafajiyey wixii aan khaldana waa naftayda iyo shaydaankayga waxaana rajaynahayaa in ilaahay subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta ah iyo muslimiinta guud ahaanba in ilaahay subxaanahu watacaala muxaadaradan uu ku anfici doono aniga iyo dadka dhegaystay oo kasoo qayb galayna guud ahaan ilaahay waajib naga siiyo haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu